goordhow waxaa inoo soo socda barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidul adxa balse marka hore sida looga ciiday soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika aynu ku horeyno magaalada muqdisho oo dabaaldega ciidda ay si nabadgelyo ah ku dhacday maanta waxaa warbixinta noo soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
munaasabadda ciidul adxa ayaa maanta si weyn loogu dabaaldegay magaalada muqdisho waxaana saakay aroornimadii hore ay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada muqdisho u dareereen masaajidada si ay u ogaan salaada ciidda masaajidka isbahaysiga islaamka oo ay ku tukadeen dadkii ugu faraha badnaa ayaa waxaa salaada kala qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu horkacayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare oo tukashada salaada ciidda kadib la hadlay shacabka ayaa ku baaqay in ummadda soomaaliyeed ay midoobaan si ay dib ugu soo noqoto magaca iyo qiimihii ay soomaaliya berisamaadkii ku lahayd dunida waxaan leeyahay soomaali inay mid noqoto oy meel uga soo wadajeedsato cadow kasta oo yimaadaa way iska celin kartaa soomaali waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa midnimo waxaan ugu baaqayaa cadaalad waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa inay isku tiirsanaato dhinaca kale qaybaha kala duwan ee bulshada oo maanta si weyn ugu sooban baxay damaashaadka ciidda ayaa v o a la wadaagay dareenkooda farxadeed ee ku aadan munaasabadda ciidul adxa daa'uud maxamed xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo munaasabadda ciidda awgeed sawirro isaga qaadayay taalada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho waxaana uu iiga warramay sida uu u arko ciidda maanta farxad baan ku ciidnay waxaan la ciidaynaa carruurteenna waxaan la ciidanaa xaasaskeenna waxaan la ciidaynaa ishada asxaabteenna aad baan u faraxsannahay magaaladu sidoo kale waa jawi roobaad jawi aad buu macaan yahay marka maasha allah lama qaasi karo jawigeenna farxaddeen lama qaasi karo hilibkiin baa naga maqan faysal maxamuud axmed oo aan kula kulmay degmada xamarweyne ayaa ka mid ahaa dhallinta maanta farxadda iyo soo dhoweynta ciidda ka qayb qaadanayay aniga walow ay tahay maalintii iigu horraysay aan ku tukado farxad weyn bay ii tahay masaajid weyn oo caasimaddii waxa weye inaan kala qayb qaato aad bay runtii waxa weye farxad geelisa ugu dambayntii waa kuwan qaar ka mida dadka magaalada muqdisho oo soo bandhigaya aragtidooda ku aadan xuska munaasabadda ciidda iyo sida ay u dareemayaan bismillaah magacayga cabduqaadir dhaqane waa ku faraxsanahay maanta waxaan ku tukannay masaajidkii isbahaysiga islaamka maasha allah aad iyo aada u faraxsannahay ciidan maxaan ku yidhahdaa aad iyo aad u qurux badan tahay haddana waxaan joognaa taaladii iswaa'il oo aan sawirro ku galayno maasha allah wax walba sidii loogu talagalay u socdaan magaciiga waa cumar bixa cabdi waan runtii waxaan dareemaynaa farxaddii ciidda muslimiinta meel walbay joogaan farxad iyo dhameeeeda ayay dareemayaan masaajid space ayaan ku tukanay farxad aad u weyn ama farxad weyn ayay ahayd inaan kula tukano madaxda masaajid spacega muslimiinta daafaca calanka meel walbay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan magaalay mayba lare ibrahim sheekh maadkar maarur may baa ka suganaa magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya may baa ka tukanay masaajidka spaciga islaamka safaylan tukuni jawni badada ka tukuni ilaahay maatis iidan iidiya may laha shanka baagay shacabka soomaaliyeed intisna nabada ilaahay ni darsi dhammaan shacabka kareer koonfur galbeedna may balaha iid fayl insha allah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan ayaa iyadana sidoo kale maanta si weyn looga ciiday warbixintan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane qaar ka mid ah dadkii farxadda maalinta ciidul adxa u dabaaldegayay oo aan kula kulannay waddooyinka beledweyne ayaa waxa ay v o a la wadaageen dareenkooda bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed cabdi muuse maanta waxaan ku ciidayaa magaalada beledweyne ciiddan oo ciid ah mid barakaysan meeshaan waxaan ka salaamayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan kullu caam wa antum bikhayr waxaan aad u sii salaamayaa waalidiinteyda maal kasta ay ku joogaan iyo walaalahay
ciid wanaagsan ciid wanaagsan soomaali meel walba kasta ay joogto ciid wanaagsan ciid wanaagsan dhahaya magacayga lulhaybe lulhaybe waxaan ku ciidayaa buundooyin ku ciidayaa shi sharaf bay ciiddi ku dhacday oo maasha allaahi ilaahana gaadhsiiyey alxamdulilaahi maasha allaahi waxaan salaamaya muslimiinta meel kasta ay joogaan muslimiinta magacayga waa xasan cabdisheekh xasan madaxey joogana magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaan leeyahay dhammaan asxaabta qaraabada muslimiinta guud ahaan ku kala nool dunida ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr ciiddan ciiddeeda kale ilaahay samaha nagu gaarsiiyo dhammaan soomaali weyn meel walba ha joogtana ma aragtay ilaahay ma aragtay tawfiiq ha waafajiyo ilaahay nabad ha noo sahlo ciid wanaagsan magacaygu waa cabdulqaadir hafi waxsan waxaan ku noolahay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda bundaweyn haddana waxaan ku sugannahay nawaaciga isutaga xaafadda caashi bundaweyn si fiican aan u ciidnay ciid wanaagsan waxaan intaan ka salaamaynaa ummadda islaamka meel kasta ay ku nooshahay salaamullahi calayk magacayga aan iskariif faarax waxaan ku noolahay magaalada beledweyne gaar ahaan bundaweyn aad iyo aad waa faraxsanahay maanta oo ciidu tahay ciidul adxa ciid wanaagsan ciid mubaarak maanta waxaan ku ciidayaa magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda bundaweyn magacaygu waa cabdullaahi cabdidhicis waa cabdullaahi yare maasha allah aad baan u faraxsanahay subaxaan saakay waa iiddii arrafo oo iidweyntii arrafo waxaana joogaa buundaweynaan degganahay xaafadda buundaweyn magacayga waa cabdulaahi cabdi muumin camalow baa layidhaah cago weynaa laygu naanaysaa waa la yaqaanaa xaafadda waa iga taqaanaa meesha iidda arrafa saakay si wanaagsan ah xaafadda looga ciiday muslimiinta dhammaan waa salaamayaa xaafadda waa salaamayaa iiddaa iiddeeda kaleeto farxad iyo bashbash allah nagu gaarsiiye xuseen xasan dhaqane munaasabadda maalinta ciidul adxa v o a beledweyne
mahadsaned xuseen dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay ciid mubaarag magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo maamul goboleedka galmudug sida looga ciiday warbixintan waxaa nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
dadka ku nool magaalooyinka gobollada mudug iyo galgaduud ayaa maanta isugu soo baxay fagaarayaal loo asteeyey in lagu tukado salaada ciidul adxa waxaana fagaarayaashaasi la geeyey ciidamo xaqiijiye amniga madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi carabey oo boqolaal dad ah kula tukaday salaadii ciidul adxa degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa bulshada u diray hambalyo ku aadan farxadda ciidda runtii waxaan hambalyada ciidda maanta la wadaagayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer galmudug waxaan leenahay maaragtay kulla caam waantum bikeyr gaar ahaan ummadda maaragtay reer cawdwaaq maadaama aan joogna cawdwaaq dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay hambalyadan ciidda dhammaantiin kuwada ciidda sanadkan sanadkiisana maaragtay ilaahay kheyran ku gaarsiiyo runtii ummadda soomaaliyed waxaan rajeynaynaa nabadgeliyo iyo maaragtay naxariis inuu ilaahay siiyo waddankeenna maaragtay nabad ilaahay ka dhigo haddii ilaahay yidhaahdo reer galmudugna ilaahay qulubtooda maaragtay isku soo hagaaji wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug sheekh cabdishakuur albedri ayaa bulshada ka dalbaday in la caawiyo dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay farxadda la wadaagaan bulshada inteeda kale in gacanta loo furo masaakiinta adoomaha hablaha asayda sida waa yeelka dadka yacni daciifka ah ee aan waxba haysanin in laga farax geliyo qof walibaahiba oo heli karaahi ou la jeclaado farxadda asaga ilaahay ou siiyey walaalihiis maadaama islaamku ay yihiin markay maaragtay diintu sheegaysay haddii xibinu xanuunsato dhammaan xibnaha kalena way xanuunsanayaan qofka muslimka ah sidaas oo kaleeto xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ku timid laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih qofkiina iimaan yacni dhamaystiran lagama helin ilaa uu naftiisa waxa uu la jecel yahay walaalkii la jeclaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
magaalada nairobina waxaa goobaha lagu cibaadaysto isugu yimid kumanaan muslimiin ah oo salaada ciidul adxa ku ogay warbixintan waxaa noo soo diray yaasiin ciise wardheere
والحمد لله كثيرا وسبحان الله مفردا واصيلا
qaybo kala duwan oo magaalada nairobi ayaa maanta laga oogay salaada ciidul adxa waxaana ka mida fagaaraha seer cali muslim kalaab oo halkaasi uu ku tujiyey dadka muslimiinta sheekh maxamed cabdi umar oo ka mida culammada dalka kenya ugu waaweyn sheekh maxamed cabdi umar oo ka mid a culummada dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka kenya ayaa si gaara uga hadlay munaasabadda ciiduladxa maanta fagaaraha weyn ee seer cali muslim club isagoo ku tirtirsiyey dadka muslimiinta ahi inay isjeclaadaan islamarkaana ka fogaadaan waxyaabaha markaasi ilaahay ka caraysiin kara marka lagu jiro maalmaha muhiimka ah ee dabaashaadka la samaynayo aan la xadgudbin isagoo ugu baaqay dadka muslimiintaana midnimo wadajir iyo horumar in ay ku gaaraan sanadka sanadkiisa عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا ويوم يرحم بعضنا بعضا ويتعاطف بعضنا بعضا أحبتي في الله هذا اليوم العظيم golaha dowladda soomaaliya u fadhiya dalkan kenya ambasador maxamuud axmed nuur tarsan ayaa fariin waxa uu dirayaa dadka muslimiinta isagoo maanta la tukaday dadka fagaaraha weyn ee seer cali muslim club asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulillahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ciid mubaarak qof kastoo muslim meel kastuu jooga gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan iyo kuwa waddankaba joogaba ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ummadda soomaaliyeed qulubtooda isu soo jeediyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu ummaddeenna hagaajiyo inuu waddankeenna hagaajiyo amnigii inuu noo soo celiyo ummaddeenna midnimadeedii iyo xooggeedii iyo quwaddeedii inuu ilaahay isu soo celiyo ummadda soomaaliyeedna inuu ka saaro dhibka ay ku jirto ummadda muslimiintao dhanna meel kastay joogaan inuu dhibaatada ka saaro inuu ummaddana ku hanuuniyo dariiqa saxda ee wanaagsan madax wanaagsan oo wanaagsan oo islaam ah inuu u dhiibo ugu dhiibo saldanada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana mahadsantihiin ambasadore waa mahadsantahay walal magacaaga maxaa la yidhaha aadan xukaash baa la yidhahdaa aadan cukaash oo ganacsataad ka mid taha miya maxay maanta kula muuqataa ciidul adxa iyo fariinta aad dirayso maanta aad iyo aad baan u faraxsannahay ummadda islaamka iyo ummadda kenya joogta nabad iyo guul baan u hor rajaynaya iyo horumar si wanaagsan baan u ciidnay oo farax leh ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa bishaa iyo bisheeda kale nabad iyo caafimaad inuu nagu gaarsiiyo iyo midnimo iyo horumar magacayga waxaa lalahaa yuusuf maxamed ibraahim maasha allah waxaan arkaa farxad weyn oo laga soo qayb galay si wacan loo tukado muslimiinta o dhan ay soo wada imaadeen inta badan seer cali muslim kale baan ku wada tukanno uuna tukajiyey sheekh maxamed cabdi umar khayr allah siiyo war dheere v o a nairobi